بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله إخواني مغل إموغال أنت أن كحريرينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sida uu idin sheegay ninka walaalkan weriyaha laga soo bilaabo kowdii bishaan shacbaan waxaan ku mashquulsaneen raadinta dhalashada bishii shacbaan maadaama axkaamteeda ay ku lug leedahay dhalashada bisha ramadaan dadaalkaas iyo juhdiga badan ee la bixiyey wasaaradda keliya ma aheen culimmada ayaa juhdi ayana saas juhdi badan ku bixiyey gobollada dalka maamulada ka jira iyo culamo meel kasta joogta ayaa dadaalkaas bixisay horey waxaa loo soo sugay in bishii shacbaan ay dhalatay bish maalintii talaadada habeenkii talaadada ahayd marka haddii intaa aan soo soconay caawa waxay noqon lahayd habeenkii soddon buuxaha ama haddii ay dhalatan waxay noqon lahayd habeen ramadaan ah marka mar kale caawa maqrabkii ilaa haddeer wakhtiga aan joogno waxaa dadaal badan lagu bixiyey raadinta dhalashada bishii ramadaan marka gobollada oo dhan magaalo aan lala xidhiirin waa ay yar tahay maamulada ka jira iyo culimmada waddanka meelo kasta ka jooga waxaa maxay suurtoobi weysay in caaw la arko dhalashadii bishii shacba bishii ramadaan marka haddii dadaalkaas faraha badan la bixiyey oo dalkii laga waayey bishii inayna dhalan oo ma yacni shacbaanna caawa uu yahay soddon oo ahaan lahaa marka waxaa saas ku caddaatay inayna berri ramadaan ahayn oo ay tahay dhammaystirka bisha shacbaan soddonkeeda bisha shacbaan oo berri soddon noqonaysa ayaan dhammaystiraynaa ramadaan waxaan bilaabaynaa biidni illaahi alkariim isagoo aan la raadinaynin maalinta khamiista ah yacni habeen dambe oo khamiis ah awalu ramadaan waaye haddii aan dhegaysanayay dalalka deriska iyo caalamka intiisa badan oo dalalka islaamka ah waxay waxay u badan yihiin inaan caawa bishii arag oo berri ay u tahay shacbaan